ciyaaraha la ciyaaraya waxaa loo yaqaana waa zonal qualifications waxaa loo yaqaana ama isreqeebka maaragtay gobolka bariga iyo bartamaha africa ee sikafa waxaana ciyaaraya ciyaartoyda ka yar toddobiyo tobanka sano waxaana loo loo ciyaarayaa isreqeebka ciyaaraha afcon ee under seventeenka oo dhici doona laba kun labaatan isha marka kooxda soomaalida ciyaartooyga under seventeenka waxay ciyaareen hal game bay ciyaareen waxayna ciyaareen ligooda wadanka south sudan waxayna ku waxaana ciyaartaa maaragtay lagaga adkaaday gameka koowaad ee group stageka ama xilliga guruubada maaragtay wa waxaa laga adkaaday kooxdeena ciyaarta koowaad way nuusgareeyeen oo maaragtay south sudan baa ka adkaatay marka ciyaartii labaad ay ciyaareen waxayna la ciyaareen xulka qaranka sudan waxayna kaga adkaadeen hal gool iyo ewer oo ay macnaheedu tahay waxay waxay ka heleen saddex dhibcood gruubka maadaama gruubka iskuula jiraan ba saddex wadan oo kala ahaa south sudan sudan iyo soomaaliya marka hadda soomaaliya gemekii koowaad waa laga adkaaday gemekii labaad way adkaadeen sidaas darteed waxay usoo gudbayaan marka waxaa loo yaqaano isreereebka qeybta afarka afar dhamaadka ama samafinalka marka iyay la ciyaari doonaan ciyaaraha soo socda
waxay la ciyaari doonaan kooxda ka socota wadanka uganda ee dhasalatiinkooda ayay la ciyaari doonaan soomaaliya oo ay wajihi doonaan ciyaaraha qeybta neck out-ka ama qeybta markii lagaa badiyo aad hore u bixi doontid oo wadankaaga aadi doontid waana samafinalka koobka afcon under seventeenka ee sikafa
dhalinyaradani xaggee laga kala keenay sidaasoo lagu soo xulay
waa mahadsantahay filistiin dhalinyartan waxaa lagu soo kala xulay ilaa iyo gobolada dalka way ka kala imaadeen waxay ka imaadeen qaabkood wadamada yurub sida sweden iyo norway iyo finland ciyaartooyda ugu badan ee hadda joogto waxay ka wada imaadeen xamar tirada ciyaartooyda ugu badan waxay ka imaadeen hadda magaalada muqdisho lagu tababarayay muddadii lasoo dhaafay ilaa iyo saddex bilood ayay tababarku qaadanayeen waxay ku xareysnaayeen xerada farsamada xiriirka soomaaliyeed kubadda cagta waxayna ka kala imaadeen iskuullada iyo akademiyada maaragtay wadanka ku yaalo qaarkood waxay ka imaadeen gobolada si ay qayb uga noqdaan kooxda xulka qaranka matali doonta marka waxay marka hore waxaa lagu bilaabay ilaa iyo ciyaartooy lixdan ciyaartooy gaaraysa ayaa lagu tababarayay magaalada dabadeedna waxaa laga soo saaray ilaa iyo intii la kala reereebayay ilaa iyo soddon iyo shan dhalinyaro ka yar under seventeenka soddon iyo shantaas ayaa waxaa lagu sameeyey haddana dabadeed in lasii kala saaro oo lagu kala saaro waxaa loo yaqaana m r i-ga oo la fiiriyo inay da-da la raba inay sax tahay iyo inay sax ahayn ayaa lagu sii kala saaray marka m r i-ga marka la saaray waxaa soo baastay soddon iyo shantii qofood soddon iyo sideed qofood baa m r i lamarsiiye waxaa baastay oo keliya labaatan ciyaartooy ayaa noo baastay sidaas darteed ayaa labaatanka ciyaartooy lasoo xulay labaatankaas ayaa waxaa lagu qabay lix ciyaartooy oo ka imaada ayagana wadankii sweden saasay lix iyo labaatan ciyaartooy ku noqdeen oo dalka looga qaaday oo uganda loo geeyey marka la fiiriyo duruufaha dhinaca nolosha amniga dhaqaalaha guud ahaan ma ahan mid u saamaxaya dhalinyaro badan in ay xirfadooda ciyaaraha ama noocyada kala duwan ee isboortiga ay ama xiiseeyaan ama ay u go-aan oo waktiga iyo juhdiga ay u baahan yahay ay geliyaan maxaa ka xiriir ahaan aada u samaysaan dhalinyaradan duruuf qaarkood laga yaaba in duruufo adag oo xagga nolosha ay haystaan ama amniga mararka qaar sideebuu idiin saameeyaa in hawshan ay socoto
wallahi taa waa arrinka ugu weyn oo hadda yacni caqabadaha ugu badan ee xiriirka haysta waxaa ka mid a yacni hadda sidaas ka dhawaajiso ah xagga amniga iyo xagga mataqaanaa dhaqaalaha oo kale duruufaha dhaqaale ee waddanka haystaa maadaama aysan jirin wax dhaqaale ama budget u go-an oo la siiyo kooxaha kala duwanda aadkooda ee xulalka qaranka markii la abaabulayo marka loo fiiriyo xagga miisaaniyadda guud ee dowladda ma jiro wax dhaqaale hadda oo guud oo lagu bixiyo qaranka laakiin marka laga reebo xiriirka ayaa kafaalo qaada dhaqaalaha diyaargarowga dhaqaalaha safaradooda dhaqaalaha hoteelada ay degayaan iyo dhaqaalaha in la siiyo waxaa loo yaqaano gubnooyin si ay reerahooda ugu ugu gudbiyaan oo waxyaabaha tasiilaadka ay u baahanya marka ay ku samaystaan tusaale marka laga hadlayo ciyaartooyda qaar waxay ka yimaadaan afgooy oo kale waxay ka yimaadaan xeryaha qaxootiga ee ku yaalo banaanka magaalada muqdisho oo kale ciyaartooyda ka imaanayso waxaa runtii aada u adag inay soo gaaraan xerada tababarka saa darteed waxaa la sameeyaa haddee laba ama saddex ciyaartooy yihiin oo kale waxaa xiriirku sameeyaa subaxdii iyo galabta xilliga ay imaanayaan in loo diyaariyo wasiilaad fududaynaya inay soo gaaraan xerada sida transportationka oo kale in laga saaro meel maalin kastoy tababarka imaanayaan marka waa dareemi kartaa kala fogaanshaha dadka meelahay jiraan daruufihii dhaqaale ee ku xeraarsanaa xeerahooda hadday tahay hadday tahay waddanka guud ahaanba wax saameyn weynaaduu leh waayo marka waddanka shirkadaha hadda waddanka ku yaala oo kalena markaa kala hadlaysid ama aa kala had waxaa aada u yar runtii fahamka laga haysto maalgelinta lagu sameeyo ciyaaraha oo qeyb weyn weyn weyn ka noqon karto marka loo fiiriyo mas-uuliyadda ka saaran xagga arrimaha bulshada dhalinyaro badan ayaad sanadadan dambe ka keentaan noocyada kala duwan ee isboortiga wadamada dibadda sidee dhalinyarada qurbaha iyo kuwa gudaha ay u wada ciyaaraan sideese u xiiseeyaan dhalinyarada qurbaha inay magacii soomaaliya ku ciyaaraan oo ay idin yimaadaan oo meelo kale ay ciyaaro u tagaan
wallaahi arrinkan markii laga hadlayo ciyaartooyda xulabka qaranka kala duwan sida seniorka oo kale hadda qaranka waaweyn oo kale ciyaartooyda inta badan matashaahay boqol kiiba konton waxay ka yimaadaan waddanka boqol kiiba konton waxay ka dheelaan ciyaaraha professionka ee wadamada heerarka kala duwan hadday tahay yurub hadday tahay america hadday tahay australia yacni inay ciyaartooyda mar kastoo waxaa jira waxa la yidhaha ahdaaf ahdaaf guud baa jirta oo ciyaartooyduu leeyahay hadafka ciyaartooyga markuu rabo inuu professional player noqdo clab ayuu u ciyaaraa horyaal waddanka yurub ha noqdo ama america laakiin final goolka uu leeyahay waxa waaye inuu mar matalo xulka qaranka soomaaliya saasaa keenta marka inay xamaasadda ciyaartooyda soomaalida muddadii ugu dambeysay maadaama fursado badan la abuuray oo ciyaartooyda qurbaha ku nool bayiri matalaada xulka qaranka in la helo waxaan sameynay xiriirka uu leeyahay wakiilo badan buu leeyahay oo adduunka ku kala matala yurub waxaan ku leenahay wakiilo new zealand iyo australia wakiil baan ku leenahay america wakiilaan ku leenahay wakiiladaas ayaa noo fududeeyay annaga inaan helno ciyaartooyda ka ciyaarto meelahaas si ay qaranka matalaadooda u helaan oo ay qeyb ka noqdaan marka marka la fiiriyo ciyaarka soomaaliya dhalinyarada ka imaanaysa iyo kuwa dibaddaba markii meel la iskugu keeno waxaad dareemaysaa maxabo iyo jaceyl badan inuu ka dhexeeyo oo ah yacni inuu aada ugu faraxsan yahay nin dhalinyaraha oo ku dhashay qurbaha haddana raba inuu arko dadkiisa iyo walaalihiisa ee u sababi weysay daruufo xagga amniga ah oo tusaale hooyada iyo aabiya ee ku dhiirin karin inuu soomaaliya imaado ay aada u adag tahay markuu arko dhalinyaro soomaaliya ka imaada runtii aad bay isku wareystaanoo qaabka loo nool yahay waddankii iyo sidee maaragtay yani nolosha see loo survive gareeye yani aad bay runtii xamaasad u dareemaan inay kulmaan dhalinyarada soomaaliya iyo dhalinyarada qurbaha ka joogaan marka aragtid isdhexgalkooda technical teamka iyo isdhexgalkooda ayaga markaa fiirisid runtii waxaa ku muuqday inay dad aada isku raba xamaasad badan jirtaahi jeclaa lahaayeen inay waddanka imaadaan ciyaaro ku dheelaan marka waxaan saacidaynin faasilaadka tasiilaadka jiro sida facilitieska garoomada waddanka oo aanan runtii maajgaraynayn ama aanu u dhaweynin kuwa loo rabo inay ciyaaraha lagu qabto marka loo fiiriyo shuruudaha u degsan qaaradda africa iyo qolada fifa ee adduunka kubadda cagta maamula marka haddii la helo fasiilaadka waddanka oo kale ciyaartooydaas waxaa noqon lahay inay waddankooda arkaan ay soomaaliya imaadaan sidoo kalena amnigana runtii saameyn buu ku leeyahay iyadana inaa waddanka lagu cayaaro ciyaarahaas oo kale aada u mahadsantaha